bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsantahay colaad fursadan aada siisay wakti aan nafdhow aan xilka ku wareejiyo wasiirka cusub ee amniga ducaale anigu kolley waxay la tahay waxyaabaha ugu horeeya oo aan isleeyahay qofka cusub qof walba uu meel ku cusubna waxaa waaye dee waa boqol nin buka waxaa la yidhahdaa soomaalidu waxay tirahdaa boqol u talisay oo kolleyta talooyin badan waa la siinayaa laakiin aniga waxaan isleeyahay talada ugu muhiimsan waxa waaye waxaan isleeyahay amniga waddankan waa lagu sugi karaa inaysan ahayn keliya in yacni dagaal toos ah oo lagu qaado qoladan shabaab keliya inaan lagaga guulaysaneyn annaga problemka soomaaliyan hayso waa problem ama mushkilad ah nagaga imaanaysa amni darro ay abuurayaan kooxaha shabaab laakiin amni darrada sida loo wajaho ayaa haddana yacni xalka uu ku sugan yahay xalka la rabo ka imaanayaa yani amnigu wuxuu ka imaanayaa tallaabada saxda oo sidaad u wajahdo shabaab waa jiraan yani waxyaabo kaleeto oo shabaab ay ka faa'iidaystaan oo u sahlaaya inay yani recruitmentiga ama ha sameeyaano ama shacabka yani cadaadisa ku waxeeyaano waxyaabo badan oo u sahlaaya ayaa jiro waxaa kamid a xitaa yani in dowladaha qaarkood hadda sidaad mar dhow aad la socotaan in ethoobia ay ka baxday meelo ay horey u joogtay waxyaabahaas oo waxyaabaha dhiiri gelinayo shabaab inay yani howlaha ay wadaan ay hore usii qaadaan lakin anigu waxaa aaminsanahay talada ugu horeysa oo aan siiyey dowladda madaxweynahana aan siiyey ra-iisul wasaaraha aan siiyey wasiirka amnigana aan siiyey ay tahay in yani wadahadal lala galo shabaab inuu xalka uu ku jira in lala hadlo shabaab leadershipka shabaab ama hogaanka shabaab in lala hadlo mar haday mar hadday yihiin dad soomaaliyeed oo militariga keliya aanan yani xoog keliya inaan loo adeegsanin waa fiican tahay labadaba in la isku wado waa mid ugu muhiimsan waaye laakiin inaysan noqonin keliya dagaal keliya inaysan noqonin ee xalka uu noqdo waxa la yidhaahdo soft approach oo ah yani in lala hadlo in yani wacyigelin ballaaran la sameeyo waddanka dhan laga sameeyo in culamaa udiinka ay ka hadlaan in yani fikirkan qaldan ay wadaan fikirka saxda ahaa la horgeeyo ama waxa la yidhaahdo counter narrative waxa la yidhaahdo oo ay dadka kusoo jiitaan fikir ka duwan in yani la geeyo meeshii waxyaabahaas ayaa aniga aan isleeyahay yani waa in yani wasiirka iyo xukuumaddaba inay saaraan waxaan isleeyahay meel fiican buu amniga maraya maalin maalinka ka dambeeya waxaan aaminsanahay isbedel inuu imaanayo laakiin de nin qof yani naftu ay ka socoto wax walba wuu samayn karo oo buu samaynaya al-shabaab maanta nafti baa ka socoto wax walba ay samayn karaan oo ay yani kaga faaidaysan karaan ama brobaganda ha noqoto ama dhinac walba ha noqoto way samaynayaan mar walba waa gartay laakiin wasiir marka la fiiriyo shabaab ha lala hadlo marka la yidhaahdo la hadalkooda iyo wadahadallada la furo iyo in loo yabo hamo cusbo oo madaxdii dalka soo martoo dhan ba cabsi soo fidiyey oo qaarkood ugu yaboohay inay maaragtay soo galaan oo wadahadal ay la yeeshaan dowladda laakiin waxaan ognahay in madaxda al-shabaab ee ugu sarreysa ee dhalinyaradan dagaalamaysa ka dambaysa inaanay rabin inay la hadlaan dowladda oo mowqif ka duwan ka ay qabaan adigu intii aada wasiirka ahayd ma isku dayda inaad la xiriirtaan madaxda al-shabaab oad la hadashaan
waa waa la hadalnay annaga waa bilownay negotiations inaan la sameyna madaxda al-shabaab waa bilownay maxaa la yidhaahdaa processkii oo socdo ayaana yani xukuumaddii isbeddelkan u yimid meeshii ay wax marayeenna wasiirka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha intaba waa waa gaarsiiyey marka wixii intaas ka dambeeyana ayaga ayay u taallaa laakiin dadka madaxda oo shabaab ma ogolo ma aha dadka shabaab waa dad soomaaliyeed waaye sida qof walba soomaaliya uu dareen u leeyahay uu cabsi ay u qabanayso oo uu yani ayay lamid yihiin waa qof bini aadana waaye waxyaabo badanayna tabanayan waxyaaba ay tabanayan waxaa kamid a xitaa si ay yani xitaa wadahadalada usii socdaan badankooda waxay ku jiraan u n sanctions bisigay ku jiraan in laga saaro in yani la siiyo guarantee in la siiyo yani in laga saarayo haddii ay yani isu soo dhiibaan in loo cadeeyo oo lagala shaqeeyo ayay u baahan yihiin anigu dee markaba dee wax details badan inaan sii dhexgalo laakiin waa bilownay meel fiican ay maraayeen wadahadalladaas in lasii waday inu u baahan yihiin waa gartay haddaan dhinaca kale ka fiirino soomaaliya ammaankeeda toban sanadood oo hadda lasoo dhaafay maanta bishan bishan lagu jiray abril waxay ku beegan tahay toban guuridii ciidamada amisom ee soomaaliya ee howlgalka ka waday ilaa maantana waan ognahay halkay marayaan gobolada shabeellada hoose lagu weerarayo oo xerooyinkoodii loo dhacayo meelo badan oo soomaaliya kamid ah weli ay shabaab gacanta ku hayaan maxaa ka qabsoomay oo oo natiijadooda is leedahay howlgalkii amisom ee toban jirsiga wallahi wax badan waa qabsoomeen sababtoo ah amisom waxay qayb ka yihiin ciidamada shabaab la dagaalamayan qayb ka yihiin sababtoo ah mar walba oo shabaab la weeraro cidda weerarta waa amisom iyo ciidamada soomaaliyeed oo wada socdo wax ayna mar walba wada galaan joint operations oo ay meelaha ay kaga safaynayaan yani shabaabka sax toban sana ay kasoo wareegtay challenges badan caqabadooyin badan waa jiraan qaladaad badan waa leeyihiin qaladaad badan oo annaga dad shacab ahaan soomaali ahaana aan leynahayna waa jiraan oo ah ciidankii la rabay integration in la sameeyo in la tababaro in loo sameeyo laisku dhafo maxaa la yidhaahdaa qabiilka laga saaro yani wax badanay qaadatay oo in la sameeyo ilaa hadda waxaan u malaynayaa waxa la sameeyo guddi la yidhaahdo reintegration committee hawshii ugu horreysay wuxuu ka bilaabay jubbaland waxaan is leeyahay si fiican uma aysan dhamaan hawshaas ilaa aniga inta aan ka wal qabo oo aan rogaalna waa u ahaa arrintaas yani meel fiican lagama gaarin marka ilaa isku dhafka ciidamada integration ama isku dhafka marka laga hadlayana waa laba qaybood mid waxa waaye gobolka naftiisa ama meeshaas maamulkaas dhexdiisa qabaa'ilo badan baa dego marka local reintegration wax la yidhahda in la sameeyo oo ah in qabaa'iladii marka ugu horreysay maamulkaas uu ka koobnaa in yacni laisku dhafo midda kaleetana waxaa waaye regional reintegration in la sameeyo oo haddow la yidhaahdo ciidankii oo laisku dhafay qabiil ahaan laisugu dhafay maamulka hirshabeelle ka tirsanaa iyo waxaa laisku dhafayaa ciidankii qabiil ahaan laisugu dhafay ee puntland ka jiraa laisku dhafaa in la yidhaahdo si ciidan qabiil ku dhisan uusan usoo bixin oo ciidan qaran uu usoo baxo loo helo wax ka suurtoobay ilaa iyo hadda maqabo proceskaas markaas bilaab buu ahaa ma la dhamaystirin dee waxaa loo baahanya marka in amisom keliya aan la eedeynin oo aan la dhihin amisom intaasay joogaan eedda waxbay ka leeyihin amisom oo anigu ma qaba yacni sidii la rabay inay ummadda soomaaliyeed ugu hagar baxeen ma qaba yacni howlihii laga sugaayay inay qabtaan inay sidii la rabay ay u qabteen la xisaabtan bay u baahan yihiin waddankan heshiis bay ku joogaan la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa heshiis lala galay oo yacni mandate ay ku joogaan qeexaayo oo t o r ay leeyihiin ama waajibaadkooda shaqadaas caddaynaayo in yacni dib loogu noqdo wixii qaldamay la saxo laba sanana ka badanna aysan qaadin mar walba waxaan ka hadalnaa exit strategy amisom goormay baxayaan muddada loo qabto hadda marka ugu dambaysa muddada ugu dambaysa waxaa la yidhi waa twenty eighteenka inay ka baxaan labada kun iyo sideed iyo tobanka inay baxaan ayaa la qorsheynaya labada kun iyo sideed iyo tobanka ma baxayaan haddii aanan qorsho dowladda soomaaliyeed aysan la imaanin lagu dhafayo ciidamadeeda lagu tayaynayo ciidamada soomaaliyeed qalabkii u baahnaayaan la siinayo mushaaharaadkooda meel la saarayo ilaa iyo hadda waxaa ognahay ciidanka militariga mishaarkiisa waxaa bixiyo qaybta ugu badan waxaa bixiyo maraykankaa bixiyo boliiska mishaarkiisa waxaa bixiyo e u baa bixiso yacni waddanna ciidan laguma wadi karo xitaa yacni loyaltiga ama yacni wadaniyadda xitaa meeshii ciidankii yacni awaamirta xitaa kaama qaadanayaan marka ay arkaan in mashaakil xitaa aadan adiga bixinaynin marka waxaa loo baahan yahay dee in yacni waxyaabahaas oo dhan wax laga qabto waa gartay taa isku dhafa laftirkeeda haddaan dib u raacno dhowaan madaxda soomaaliya ee maamul goboleedyada iyo madax iyo madaxda dowladda federaalka waxay ku heshiiyeen in ciidamo la dhiso oo maamul goboleedyada hadda jira iyo dowladda federaalka kulli maaragtay ciidamo saddex saddex kun gaaraya laga keeno oo oo ciidamo qaran laga dhigo laakiin qaar ka mid a xildhibaanada iyo siyaasiyiinta soomaaliya durba ka muujinaya shaki oo qaba in ay tahay macnaheedu in la kala qoqobo soomaaliya oo gobol walba ciidamo gaara uu yeesho oo laga saaro meesha ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed ee dowladda dhexe ay maamuleysay ee xuduudaha iyo waddanka ilaalin lahaa aragtida adigu ma qabtaa
horta annaga waxaana maamulo oo nahado waa dastuurka noo degsan dastuurka noo degsanna wuxuu si cad u kala saaraya awoodaha dowladda dhexe iyo dowladaha maamul goboleedyada wuu kala saaraya wax ciidan military oo difaaca wadanka loogu talagala qaranka soomaaliyeed inay difaacaan oo maamul goboleed u yeelan karaa ma jiro haddii saddexdaas kun ay yihiin ciidamadii isku dhafka loo sameynayo oo haddaba jooga meelo badan militarigila wuu joogaa puntland wuu joogaa maxaa la yidhahdaa jubbaland wuu joogaa somaliland meel buu joogaa haddii ciidamadii qaran ee kala kala fakaday qariirka kala qaaday maamul goboleedyada ka shaqeeya ay yihiin waxa la isku dhafayo waa ciidamo qaran oo oo markaasoo rabo inay qayb ka noqdaan isku dhafkii guud inay noqdaan waa waa ciidamo qaran waa wax qalad maaha laakiin ciidan military ah oo maamul goboleed uu yeelan karaa ma jiro dastuurka ayayna kasoo horjeedaa arrinkaas xildhibaanadana waa haddii ay arrinkaas ay ka dhawaajiyaan ama shacabka uu ka hadlay waa xaq bay u leeyihin waa arrin saxa laakiin hadday yihiin ciidamadii hadda jiro militariga oo meel walba joogo oo laisku dhafkoodii saddex saddex kun laisoo keenayo oo laisku dhafayo waa waa goonideeda laakiin hadday yihiin ciidamo cusub oo militari oo maamul goboleedyada ay yeelanayaan dee waa qalad waxaa kaleeto documentiga aad ka hadlaysana waan arkay waxaa kaloo iyadana qalada u baahan dowladda inay yani taxadar zaa'ida ka samayso weliba markay aadayaan shirkan la iclaamiye ee ka dhacayo london waxaa muhiim ah iyadana in ciidamada soomaaliyeed ee qaran ee wadankan difaaci lahaa in la xadido oo la yidhaahdo intaasaa yeelanaysaan iyadana waa qalad waxay meel ku dhac ku tahay madax banaanida wadanka soomaaliyeed waxay meel ku dhac ku tahay dastuurka wadanka u degsan taas waa midda aan yidhahdo waxaa kaleeto iyadana qaladaadka la sameynaya kamida in la yidhaahdo taliyaha ciidanka ee militariga garshaandhiga ee loo magacaabaya qaybta qaybaha kala gedisan ee wadanka in la yidhaahdo waxaa lagala tashanayaa maamul goboleedyada iyaduna waa qalad sababtoo ah dastuurka ayaa wuxuu arrintaas siiyey dowladda dhexe inay maareyso inay maamusho dowladda dhexe ayaa mas-uuliyad ka saaranta marka qaladaad waa jiraan laakiin waxaa loo baahan yahay dee sida sida wax loo fasirayo in laiswaafajiyo waa gartay markaad aan kasoo tagno soomaalida gudaheeda iyo caqabadaha aa sheegtay waxaa kaloo jira caqabado ka imanaya dalalka deriska ah sida dad badan ay qabaan oo aan raalli ka ahayn soomaaliya oo ciidan xoogan yeelata oo xuduudaheeda ilaashata oo u arka halis kusoo wajahan iyagoo ka shidaal qaadanaya dagaaladii soomaaliya ay la gashay etoobiya oo kale tusaale ahaan toddobaatan iyo toddobadii waxyaabahaasoo dhan mid markaa marka la fiiriyo caqabadaha ugu waaweyn ee kow iyo laba aad dhihi kartay ee maanta hortaagan soomaaliya xoogan oo ciidan leh oo nabadda soo ceshataa maxay yihiin haddaad ka fikirto
horta dee wax walba oo la raba in la sameeyo waa la samayn karaa ciidan qaran oo xoogan oo soomaaliyeed in la dhisa haddii la rabaa cid lagala tashanayo oo oo wadamada deriska in inay jiraan ma qabo wadamada deriska waxaa naga dhexeeya dowlad inaan ku wada noolaano nabad inaan iskaashano inaan yani waxyaabo badan oo aan aan isku mid ka nahay inaan ka wada shaqeyno oo ay uga horeyso xitaa ganacsiga etoobiya waxa ugu weyn oo ay rabto maanta waxa waaye annagana dan ay noogu jirto waxa waaye ganacsiga inaan xooga saarno runtii waxaa aaminsanahay dee haddii aad rabto ilaan etoobiya intay kuu timaado kuma dhehayso ciidan intaas la eg hadisanin kuma dhehayso waxaala waxa waxay ku xiran tahay dowladda siday u maamuusto uma u maareyso arrinkaas ciidan intii la raba ayaa la dhisan karaa ama ha rabaana etoobiya ha rabaana ama yaysan rabin annagay nagu xiran tahay sidaan isku aragno sidaan waxu waxayno sidaan qorshaha u dejino annagay nagu xiran tahay laakiin waxyaabo badan oo naga dhexeeyo oo ay kamid yihiin la dagaalanka argixisada waa jiraan oo ay u baahan runtii in yani laga wada qayb qaato ganacsigaa kamida in yani etoobiya annagaa u baahan runtii waa wadan ilaa iyo hadda boqol milyan kusii socdo waa market aada u weyn aan u baahannahay inaan yani xiriir fiican aan la samayno wadan de dagaal kuma jiri karin dagaal waa soo aragna inta sano aan kusoo jirin marka ani waxaan qabaa ciidan taya leh oo xoog leh haddii dowladda soomaaliyeed ay rabto inay dhisato inay dhisan karto waxyaabahan oo dariska mar raba iyo waxaan u arkaa inay yihiin justifications qaabsan inay yihiin aan u arkaa waa gartay dalka dibaddiisa markaan fiirino arrimaha dibadda marka la fiiriyo taageerada soomaaliya waxaad moodaa in sanadihii u dambeeyey soo xoogeysanaysay maraykanka ciidamo tababara hore ugu diray mar dhowna wuxuu diray ciidamo caadiya tan iyo markii dagaalkii maraykanka iyo taageerayaashii maxamed faarax aidida ku galeen magaalada muqdisho oo ducadii caanka ahayd black hog down markii ugu horeysay ciidamo toosa direen ingiriiskuna wuu dirayaa ifaalo noocee ayaad ka dareemaysaa taageerada maraykanka iyo dalalka lamidka ah wallahi aniga waxaan qabaa dee waxaan umada hadda dhibka waxaan ugu haya soomaaliya oo dad soomaaliyeed waa oo magac diin sheeganayo weliba diin qadan sheeganaya magac qadan umada soomaaliya dhibaato ku haya waddankan soomaaliya waddan hodan ah waaye isla markaasna dadkiisa waa aragtaa maanta inay u dhimanayaan waa waa waa ujeedaa anigu waxaan qabaa fikirkan ciidamada maraykanka ay kusoo dirayaan inuu yahay fikir fiican inuu yahay yani in yani qayb ka tahay la dagaalanka aan la dagaalamayna al-shabaab inay qayb ka tahay weliba yani horeyna yani waa uga waa waa waa waa waa u joogeen oo dagaalkaas way wadeen laakiin hadda si babliga inay ciidamo dhulka ay keenaan anigu waxaan qabaa wax fiican waaye haddii yani khaladaad waa imaan karaayo markii hawsha ay bilaabato waxyaaba waa soo bixi karaanoo yani dee dad shacaba haddii ay dhib loo geysto ayagoo yani la dagaalamayo shabaab yani dhibaato waa abuureysaa laakiin waxaan qabaa haddii si taxatiran looga looga fikiro yani intelligency ama si dab ahna la helo dagaalkaasna lagu wada al-shabaab in yani aan u baahannahay maanta tallaabadaas ay ay qaadayaan maraykanka iyo fikirkaas fikir fiican aad iyo aad baa usoo dhaweynaya aniga runtii dowladda soomaaliyeedna waxaan isleeyahay waad soo dhaweysa
ugu dambeyntii dalal badan oo soomaaliya jooga oo ku log leh ayaa waxa la leeyahay waxay caqabad ku noqon karaan horumarinta ammaanka soomaaliya iyo dhismaha ciidanka tusaale haddii loo soo qaato dalka imaaraadka carabta oo kale xero tababar buu ku leeyahay soomaaliya turkiga ciidamuu tababaraya maraykanka iyo reer galbeedkuna gaar bay u tababarayaan marka ciidamada kala duwan ee wadamada kala duwan ay tababarayaan waxaa la leeyahay kama amar qaadanayaan madaxdii gaashaandhigga ee soomaaliya oo ciidamada hoos tagaan iyo kuwa mishaarka siiyay ka amar qaadanayaan adiguna horaad u xustay in daacadnimadii iyo wadaniyadii ay daciifayso mar haddaanu dowladdu bixinin mishaar maxaa la gudboon dowladda marka si ciidamada ay u noqdaan ciidamo qaran oo amarkeeda qaata oo hawsha ay fulinayaan magaceeda ku fuliya
dowladda waxaa ka maqan oo weliba yani dowladdii anigu aan qaybska ahaa xitaa ka qaldana waxaa kamid a in wax coordination aysan jirin in yani oo ka dhexeeya yani dadkaas ay tababareen sidaa sheegaysid imaaraadka waa sax xero bay ku leeyihiin meeshan tababar ay ku sameeyaan weliba yani dadka ay tababarka u dhameeyeen oo askarta ah weliba si fiican yani looyartigooda waxay weli ku dambaysaa inay yani awaamirta ka qaataan imaaraadka oo aysan yani inkastay yihiin ciidamada soomaaliyeed ay yihiin haddana aysan u dhaga miglayn maxaa la dhahaa baaliska ciidanka inaysan u dhaga miglayn ayaa muuqato turkida dee anigu xero weyn bay dhiseen wax badan bay kusoo kordhiyeen anigu wax caqabada aan turkida ka maqlay ciidankooda ciidan ay tababareenna ma jiro oo hadda laakiin xeradii dhismaheeda inay hadda soo gabagabeeyeen oo ay rabaan inay keenaan dadkii tababari lahaa turkiya in laga keeno ayaa jirto laakiin midda imaaraadka waa jirtaa isku dhacyo badan ayaa dhacay dhowr mar intaa aniga wasiirka ahaa ciidamada nabadsugiday ayaga isku dhaceen ciidamada booliiskii ayaga isku dhaceen haddana waxaan isleeyahay dee in la isfahamsiiyo unbay u baahan yihiin labada dhinac isfaham la-aana meesha jirto waxaa loo baahan yahay in lagu bato in yani dadkaas la tababaraayo hadii soomaalida haddii taliska ciidankii nabadsugiga hadduusan ku lahayn lug oo uusan yani disciplinkii qayb ka ahayn oo uusan yani wacyigelintii uusan siinayn oo aan wadaniyad lagu abuureynin oo waxa keliya cidda keliya oo tababaraysa ay yihiin dad ajaaniba oo south africa laga keenay oo u shaqeeya imaaraadka tababarka ay siinayaan waa meeshaas waa meesha uu ka yimid isfahm la-aanta marka waxaan isleeyahay haddii lagu lagu xiro ciidan ama hogaan ciidanka militariga ka tirsan oo la shaqeeya si toos uga shaqeeya tusiyana inay yihiin dad soomaaliyeed inay yihiin ciidan soomaaliyeed inay wax tababarka meesha sababta ugu jiraan inay tahay inay waddankan difaacaan haddii la tusiyo waxaan isleeyahay arrintaas waa waa waa waa laga yani isbedel weyn baa ka imaan lahaa halkaas marka imaaraad keliya yaalna eedin laakiin dhinaca soomaalida dowladda soomaaliyeed nafteeda arrintaas inay yani wax ka qabata ayaa loo baahan yahay tusaale ahaan ciidamada gaashaan iyo kuwa danab oo kale oo kale oo howlgallada gaalka gaarkaa fuliya shabaab la dagaalaba ee maraykanka yaro hoos yimaadee saldhigooda baladoog leeyahay kuwa iyagu dowladdu ma kaaba qaataan ciidamada danab marka uu taliyaha nabadsugidda u baahan yahay howlgal inuu sameeyo waa inuu weydiistaa dowladda maraykanka ayagaa tababaro waa inuu weydiistaa sababtan wax kale ma aha compoundka ay degan yihiin ayaaba ah airboortka airboortka meeshay joogaana waxaa ku tababaro maraykanka ku tababaro meeshaasay ku xaroodaan meeshaasuu tababarka uga socdaa marka kamana yani taliyaha markuu waco yani waa loo waa la siiyaa oo mar walba howlgal ugu baahan yahay waa la siiyaa laakiin de waa inuu u maraa dad kale waa inuu u maraa oo isagu dee inta uu guutada ninka soomaaliyeed ee gaashaan haysa inta uu imaawata howlgalaan u baahanahay ma dhahaaye waa inuu u maraa dadkii ayaga tababaro maraykanka ah waa inuu la hadlaa yidhahda dadkaasaan u baahanahay aniga intaan ogaa saasay ahayd ilaa haddana waa saas waa in laakiin laga madax banaanaadaa dhibka jirana waxaa waaye gaashaan dowladda soomaaliya mishaar ma siiso mishaarka waxaa bixiyo sidaan kuu sheegay xidmada maraykanka dowladda maraykankaa bixiso waa fahmi kartaa marka yani cidda ay awaamiirta ka qaadanayaan inay noqoto dowladda maraykanka